waa tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim safarkaas wuxuu ahaa safar howladyad iska caadiga ah oo madaxweynuhu ku indhaindhaynayay xaaladaha badan oo ka jira dalka degmooyinka goboladiisa kan saaka gaarka u ahaa galgala galgala halkaas waxaa degan ciidan puntland oo ah difaaca kaga jira ciidanna hadda ma hor joogo laakiin burahaas waxaa soo gala niman iska dahan higlaayo oo shabaaba oo koox koox yar u socda shan lix toban waxda noocaasa oo iska dooxataa oo marmarka qaarkood dad birmageydaha waxyeeleeya marka ciidanka waxaa qasab ku noqotay in dhulkaas ay muxuu ahayto degaan siday dadkooda u difaacaan aan nimankaasu muxuu ahayto waxyeeladooda ka dhowraan intaas baan marka u gelgelayna ciidamo naftooda horeyaala waaye meel aan loogu talagelin noloshoo buuraabay joogaan yelkadeeda iyagu ciidan bay u yihiin ciidanku wuu waxa weeyaan marka tareerika gelayo baa waajibaadku ka mid yaha meel adag inuu tegi doono oo difaac ka geli doono meeshii haddaan tagnay yacni madaxweynuhu salaan sharafku deed buu ka qaatay ciidankiisa wacyigelin iyo muxuu ahayso tusaalooyin iyo waano iyo guubaabadii uu lahaa buu siiyey dabeedna intaas ayaanu halkaas wada tashigaasanu ku kala tagnay wasiir maadaama la socotay madaxweynaha puntland oo maantay booqday galgala dhanka kale baran oo sana'a ka tirsanna waxaa la sheegayaa inay soo gaareen ciidamo ka socda somalilan bal arrintaas iyada laftigeeda faahfaahin naga sii baran annagu ma hayno somalilan inay soo gaadhay waxaanu haynaa somalilan meelihii ay joogi jireen ergaaba iyo agaarkeeda inay joogaan marar way jidhaa ciidamo ay leeyihiin inay muxuu ahayd halkaas waxaa mara badi nimankaa shabaabka oo ka imaanaya gobollada dhexe ama southka ama wixii jubbada hoose loo gaaro waxa weeye waa la socotaa shabaab puntland waxay leeyihiin colaad soo jireena puntland ma ogola shabaabku kuma dhex milmi karo laakiin iyaga wuu soo dhex maraa waxaa ka dhexeeya xeer ah ay daarin ku daarimaye mararka qaarkoodna sahibaaba loogu daraa ma soo gelbiyaan meelaha khatarta iyo ragga caankaa oo la filayo buurtay keenaan taasna ujeedadeedu waxaa weeye hadde ma aha mid laysku ogaayo shabaab waa argagixisa urur ah qof soomaali ha u dhasho ajaaniib baa ku dhex jira soomaalinoodiina wuu ka tegayo si qofku marka ummadda baabi'inayo aan waxba ka galabsan in layskuma hayo waxa luloo laysku hayana ma jira dadalka waxbay ku lahaan jireen laakiin hadda waa ka caasiyoobeen waa ka ridoobeen nimankaas hadda iyaga waxay yihiin mataano marka annaguna colaad baan leenahay marka meelahay soo marayaan hadda ciidamadu joogaan waa meelahay soo maraan laakiin badan dadkeedii baa degan waayahay marka dhowaana waxaan la soconaa inuu madaxweynihii somalilan siinaayo uu laasqori tegey halkaasna balaqaad ka sameeyey haddana la sheegaya in ciidamo ay baran meelo dhow sida carmo oo kale ay yimaadeen maxaa puntland uga qorshaysan arrintaas puntland qorsheeda waxa weeyaan hadda markaad dib u noqono aad leedahay laasqoray buu tegey laasqoray tegiddeeda laasqoray tegiddeeda intaasoo jeer baa laga hadlay meelaha ka caagan waxa weeyaan dadkeedu degan yahay ee dadka luumaysataa dad nolol fiican oo iska shacaba haysta aan colaad iyo askar iyo degdeg looga baahnayn oo puntland ka tirsan oo boosaaso aan waxba u jirin laakiin annagu waxaan u qaadanay habow inuu geeyey taasna dan kaleeyaha wuu sii joogi lahaa muddo nusaacuu joogay marka maxaa ballanqaadaba dadka joogana waa dad reer puntland ah haddaan hadda wax ka qaadin qof yacni laga yaabo intuu u dhashay inuu tago hargeysa oo dana gaara kale oo employmentii ayuunbaa dhihi kara muxuu ahay saanu waxaan ahay soomalilaanta laakiin adinka anaga kuwa hargeysa ka yimaada yimaado boosaaso ka shaqaysta garowa ka shaqaysta aan aada u aqaana halkaas joogo dad soomaaliya waaye oo caadiya mana yidhaahdaan reer hebel baan ahay reer hebel baan ama ama somaliland baan ama puntland baan aha mid shaksi caadiya weeye marka arrinta laasqori intaas weeye alcaaqil yafham weeye idinka waa fahmi kadhaa hadduu madaxweyne yacni rabastaan kusoo galay u yahay wuu joogi lahaa wuu joogi kari waaye nusaac markaa khatif bay iska ahay madaxweynaha puntland laasqoray iyo baran iyo dhaharya ma aadaya maadaama socdaal gobolada uu marayo doctor cas madaxweynaha puntland socdaalkii meeliha u qorshaysan hadda waa soo marnay kuwa kalena qorshahooda insha allah waa sugi doonaa ballanqaadkii dowladday ka mid ahayd ee isbeddelkay ka mid ahayd laakiin waa wax mustaqbalka soo socda waayahay marka xasan alloore maadaama wasiirkii amniga puntland aad tahay dadku waxay aad u hadalhayaan madaxweynaha waxa uu doorashada ku galay laascaanood faataxa laguma qabsan lagumana soo celinayo marka soo uma eka in hadda arrintaasi ay ay dowladda puntland ee qaab wada hadal ay u marayso oo uu madaxweynuhu leeyahay arrintaasi wadahadal iyo shacabka degan bay u taallaa wadahadal somalilan iyo puntlandna ma jirin laascaano ku saabsan laascaano waa looga digey si nabada ha uga baxeen si nabada intaas jeer baa la yidhi haddana haddaysan nabad uga bixin